madaxweynaha maamulka galmudug cabdi xasan cawaale qaybdiid ayaa maanta gaaray magaalada cadaado ee gobolka galgaduud isagoo ka ambabaxay magaalada gaalkacyo ujeeddada cabdi qaydiid uu u tagay magaalada cadaado ayaa waxaa lagu sheegay inay tahay dardargelinta qorshayaasha ku aadan dhismaha maamulka gobolada dhexe oo dhowaan la qorsheynaya in cadaado uu ka furmo shirka maamulka loogu sameynayo goboladaasi maxamed xaaji xuseen oo ah wasiirka arrimaha gudaha maamulka ximin iyo xeeb oo la hadlay idaacadda risaalo ayaa sheegay in cabdiqaydiid magaalada ay ku soo dhoweeyeen sidoo kalena cabdiqaydiid qorshaha uu u yimid ay qayb ka tahay in musharaxnimadiisa madaxweynenimada gobolada dhexe uu kusoo bandhigo degmada cadaado sida uu yidhi runtii marka laga tix raaco inta ereyadu ka hadlay waa booqasho madaxweyne oo maxaa la yidhaahdaa maamul kalena booqanayay laakiin waxyaabaha laga saadaali karo ama ka dhadhami karaa waxaa ka muuqda in uu maxaa la yidhaahdaa musharaxnimo soo bandhigayo dadka waa u dhiman tahay adiga maxaa la yidhahda soo dhaweyntan idiga wax ka dhacday howlka madaxtooyada inkastoon ka dharagsannahay in musharax uu yahay oo horey uu sheegay haddana waa arrinkaasi waa u dhiman yahay inuu ku dhawaaqo musharaxnimadiisa madaxweynaha maamulka galmudug cabdi xasan cawaale qaybdiid ayaa wararku sheegayaan inuu usii gudbi doono degmooyin kale oo ka mid ah gobolka galgaduud oo uu booqan doono iyadoo ay xusid mudan tahay in degmooyinka qaar ee gobolka galgaduud ay ka jiraan xiisado u dhexeeya ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa ururka al sunna inkastoo hadda ay socdaan dadaallo lagu xalinayo arrimahaasi